أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah daraska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarka cagmarinta ah ee shalay ka dhacay deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellaha dhexe kataayib alkhabaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo sida ciidamada mujaahidiinta ula wareegeen deegaan istaraatiiji ah oo dhacbariga wilaayada hiiraan midooda gaalada afrika ayaa quus ka muujiyey dhaqaalo la'aanta soo wajahday ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya maxkamadda wilaayada shabeellaha hoose ayaa filisay xad ka mid ah xuduudda allaah taasi oo ka dhacay fagaara ku yaala deegaanka kuunyabaro ee wilaayadaas xukuumadda adisaaba iyo jabhadda faano ayaa guula ka kala sheegtay dagaallo culus oo ka dhacay gudaha dalka etoobiya
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatan iyagoo fisan taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarka cagmarinta ah ee shalay ka dhacay deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellaha dhexe haddaba bayaanka ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta waxaa inoo akhrinaya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman bismillaahi araxmaani araxiim war saxaafadeedkan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay faahfaahin mujaahidiinta oo cagta mariyey taliskii ridada ee wargaadhi lix iyo labaatanka shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kuna beegan afar iyo labaatanka abriil labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxa ay maanta oo khamiis ah weerar cagmarina ku qaadeen saldhiggii ciidamada ridada ee deegaanka wargaadhi ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe saldhigga wargaadhi ayaa ahaa taliska ugu weyn ee ay shabeellada dhexe ku lahaayeen ciidamada ridada ah ee loogu yeero danab kuwaas oo ah caloosha dushaqaystayaal murtadiin ah oo ay tababarkooda hubeyntooda horgelintooda iyo maaligelintooda ay leeyihiin saliibiyiinta maraykanka ayna u adeegsadaan la dagaalanka shareecada islaamka ee soomaaliya dagaal xoogan kadib waxay ciidamada mujaahidiintu allaha fadligii si buuxda ula wareegeen saldhiggii iyo difaacyadii cadowga ee deegaanka wargaadhi oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha inta la xaqiijiyey waxaa weerarkii maanta lagu dilay lixdan murtad oo qaar ka mid a bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay kow iyo labaatan kale cadowga lagu dilay weerarka maanta waxaa ka mid ahaa qabqablayaal murtadiin lafdhabar u ahaa dagaalka ashaadaladirnimada ah ee ay siliibiyiinta iyo murtadiinta kusoo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale dagaalka kusoo qaniimaystay hub iyo saanad ciidan oo fara badan waxayna gacanta ku dhigeen maxaabiis ka tirsan ciidankii ridada ee la jebiyey taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesyada tawxiidku ka wadaan wilaayaadka islaamiga shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabriilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabliilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaha keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون kataa'ib alkhabaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo sida ciidamada mujaahidiinta ula wareegeen deegaan istaraatiiji ah oo dhaca wilaayada hiiraan warbixin ku saabsan filimkaasi waxaa inoo hay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
fiidiyowgan oo la daawan karo muddo dhan laba daqiiqo shan iyo labaatan sekin oo uu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda ula wareegaya deegaanka yasooman ee dhaca bariga wilaayada hiiraan halkaasoo dhowaana isaga carareen maleeshiyaadkii murtadiinta ee duulaanka ku joogay waxa uu fiidiyowga ku bilaabanayaa ciidamada mujaahidiinta oo iyagoo socod dheer ku jira gudaha u galaya deegaanka kadibna si buuxda uula wareegaya dhammaan fariisimihii iyo saldhigyadii murtadiinta raayada towxiidkana ka taagaya مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح الجراح الجراح المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر muuqaalkan waxaa lagu soo bandhigayaa inta uu soconayo mid ka mid a saraakiisha mujaahidiinta oo la hadlaya bulshada deegaanka gaar ahaan darawallada gaadiidka isaga kala goosha waqooyiga iyo koonfurta soomaaliya kuwaasoo dhib weyn ku qabay isbaarooyin iyo dhacay ku hayeen maleeshiyaadka riddada نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعتها والآخرة آه، ضدك وحروس عضان إلهي سبحانه وتعالى ضدك الضومق وديان ضدك حقيقة ويسكن بيستان هيدا الضومق سوا مثل عقو ضدك كلكم بيستا مثل حاكم ضم ضدك كلكم بيستا مثل حكومكم بيستا فكر يا أضوانكم بيستا هنا كسر قميص وهو اي شيء عبادتهم والعالمين كانوا ضدك وصارنا حقيقة المجاهدين انت انت مساعدينا يا السعودان يجيبوا يدعمك ومبحنيا وانت صوايا شريعة الاسلام يسكوا معهم ضدك شريعة الاسلام في هرسلان كتاب الله اللي هاي محمد يا سعادتي سعودية هاي ضدكم مسلمين ضدكم كل احسن قال انا مكو هذا بقي هاي سيداس كلامك خذوا ولا لنا انت وحكوكم ان هلكان تويتر waa kulmi doonaa galooyinka soo socda sanadaha soo socda mar walba waan kulmi doonaa mafahatan wadadii lidinku dhici jiray si amnigan ku maraysiin mafahatan wadadii lidinku dhici jiray oo gurnaha lagu duugsan jiray baroortiina midli baa dhici jiray mooryaanta ii joogta maanta ka bilaabata wax laydin dhimaa ma laha
qaybaha ugu dambeeya filimka waxaa lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo ku roondeynaya dhammaan waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa deegaanka iyo duleedka deegaanka intaba si ay u xaqiijiyaan ammaanka deegaanka يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساب
deegaanka yasooman waxa uu dhacaa bariga wilaayada hiiraan waxaana uu hoos tagaa degmada buula burde ee wilaayada hiiraan muddo laba sano ah ayay murtadiinta ku sugnaayeen deegaankaasi dadkana ay ku dhibaateen jireen balse laba sano kadib allaah fadligii waxaa deegaanka uu soo galay gacanta mujaahidiinta kadib markii ay isaga carareen maleeshiyaadkii murtadiinta ee muddada labada sano ah dhibka iyo rafaadka ku hayay ummadda muslimiinta ee ku nool deegaankaas waxaana deegaanka yasooman hadda uu ka mid yahay deegaanada lagu dhaqayo shareecada islaamka ee gacanta u galay xarakada mujaahidiinta al-shabaab midooda gaalada afrika ayaa qoys ka muujiyey dhaqaale la-aanta soo wajahday ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya nuur cali warsame wushiiba ayaa inoo faahfaahinaya
magaalada kambala ee caasimadda dalka ugandha waxaa ka furmay kulan uu soo qaban qaabiyey midowda gaalada afrika kaasoo ka soo qaybgalayeen dalalka ciidamadoodu ay ku sugan yihiin soomaaliya kulanka ayaa looga hadlayaa dhaqaalo la-aanta soo wajahday ciidamada afrikaanta ee ku sugan soomaaliya iyadoona dowladaha reer galbeedka ay ka caajisan yihiin inay bixiyaan dhaqaalaha ku baxaya howlgalka cusub ee wax loogu yeero ayusom gudoomiyaha golaha midowda gaalada afrika oo kulankaasi furitaankiisa ka hadlay ayaa quus ka muujiyey dhaqaalo la-aanta soo wajahday ciidanka kufaarta afrikaanta ee duulaanka saliibiga ah ku jooga soomaaliya dhab ahaantii howlgalka ayusom waxuu wajahayaa caqabado dhaqaale welina waxaa jira cagajiid ku saabsan maalgelinta howlgalkaas ayuu yidhi gudoomiyaha midowda gaalada afrika maxamuud cali yuusuf dhowaan ayay ahayd markii midowda gaalada yurub ay sheegeen inaysan sii wadi karin dhaqaalaha ay ku bixiyaan ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya maraykanka iyo dalalka bixiya dhaqaalaha ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa horey uga cagajiiday inay dhaqaale ku taageeraan howlgalka cusub ee afrikaanta ee yusom arrintan waxaa walaac hoggan ka muujiyey kooxda eridada soomaaliya iyadoona shirkan ay ka socda magaalada kambala uu ka qaybgelayo madaxa kooxda eridada soomaaliya murtada xasan gurgurte oo halkaasi u tegey inuu muujiyo in kooxdiisa ay xaalad xun ku tahay xilli mujaahidiinta dhul badan oo ka kala tirsan wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan ay la wareegeen kadib markii laga sifeeyey maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee halkaasi dhibaatooyinka ka geysan jiray
howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah oo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay weerar isugu jira dagaal iyo duqeyn la beegsadeen xerada murtadiinta ee deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay gudoomiye ku-xigeenka riddada ee baydhabo dhanka wilaayada gado mujaahidiinta ayaa weerar qarxa la beegsaday fariisiin maleeshiyaadka riddada ay kaga sugnaayeen degmada luuqa waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ahaa xukuumadda adisaabe iyo jabhadda faano ayaa guula ka kala sheegtay dagaallo culus oo ka dhacay gudaha dalka etoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa markiila inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abduxasaan mandiqada lagu magacaabo goojam ee ka tirsan ismaamulka amxaarada ee dalka itoobiya waxaa ka soconaya dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada milatariga iyo kuwa faano ee ka soo horjeeda nidaamka abay axmed halkaasoo maalmihii ugu dambeeyey laga soo sheegaya xasuuqyo ka dhadha dadkaan waxba galabsan ciidamada dowladda siliibyadda xabashida itoobiya ayaa guulo ka sheegatay dagaalka ay kula jirta maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ee lagu magacaabo faano waxayna sheegeen inay dileen boqolaal askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxdaasi bayaan ka soo baxay ciidamada militariga abay axmed ayaa lagu sheegay in weerar ka dhacay gudaha goojam ay ku dileen in ka badan saddex boqol oo askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ee faano warka ka soo baxay ciidanka militariga ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerar ciidankoodu ay ka fuliyeen waqooyiga mandiqada sheewa ay ku dileen ilaa afar sargaal oo ka tirsanaa faano iyo konton dagaalyahanna hubaysan waxay sidoo kale ciidanka itoobiya sheegeen inay gacanta ku dhigeen soddon xubnood oo dhaawacyo ah hub iyo agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka ah mahadsanid abduxasaan warkii subaxnimo ee maantana dhegeystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh